baabu lmri biiraaqati maa fi linaa idaa walaqa fiihi lkalb mise waa baabu tacfiiri linaa baabu tacfiiri linaa weelkii oo lagu jijibiyo alladii walaqa fiihi lkalb aygu afka geliyey bituraab ciid lagu jijibiyo mar hadduu aygu afka la galay waxaa lagu xoqayaa ciid baa lagu xoqi way isfasirayaanuun axaadiidta labada kitaab ku soo aroorayaa weelkii aragnoo halkan la garay markaa hadduu waxaan weel ahayn taabto ciidda miyaa lagu wadi culimmada qayb ka midii waxay leeyihin haa inkastoo xadiidku weelka uu sheegay maradiina waa la mid iyo dhulkii qolkiyaa qaarkoodna waxay leeyihin waa weelka uun cilladu laakiin haddii ay tahay nijaasnimadiisa oo adag daraaddeed wixii kalena ciid baa la marin can cabdillaahi bni muqafal ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi moxamed amara biqatli lkilaab waxau amar ku bixiyey ayda in la laayo amara biqatli lkilaab ayadii madiina joogtu uhi laaya warakhasa wuxuu oggolaaday fii kalbi saydi waalghanam ayga saydkaee lagu ugaadhsan iyo waalghanam ayga adhiga raaci xadiid kalena waxa uu sheegayaa wa kalbu zarac ayga beeraha ilaalinaya mase sheegin ayga guriga ilaalinaya guriga in laga daayaabaa u xadiidku ahaa oo aanu dee markuu guriga nebiga ka soo galay aygii waa kii malaguu iman waaye wacafiruuhu thaaminata bituraab marka sideedaad ku xoqa ciid oo ku cajiima meeshaa iyada ah inta riwaayo ku soo aroortay waynu soo xusnay uulaahunna ixdaahunna ukhraahunna aluulaa walukhraa wathaamina wasaabica waxaasoo dhan way ku jireen su'ru lhira wa qaala markaa wuxuu yidhi idaa walaqa alkalbu fi linaa faksiluuhu sabca maraat wacafiruuhu thaaminata bituraab toddoba maydh oo ka sideedaadna waa ciid markaa culimmadu waxaay leeyihiin kaa sideedaad ciiddaasi mid ka mid ahun weeyaan khasalaadka toddobadanunbaa mid ka mid isku lamaanta su'lulhira baashaa hirada la idhaahdo ayaa iyadana la sheegi guud ahaan xayawaanka waa la isla waafaqsan yahay bani aadamka hambadiisu inay xalaaltahy macagaalka haddaanu dee khamriiyo doofaar ahayn xayawaanka xoolaha aynu hilibkooda cunnana haa waa la isla waafaqsanyay hambadooda geela adhiga lo-da biyo iyo baad baynu iska daahiriyo waa la isla waafaqsanyay ayguna inuu nijaas yahay doofaarkana shaaficiyadu way ku dareen waxay khilaafuu ka joogaa bahalaha kale intaa wixii ka soo hadhay dameerkii baqashii bahalkii wax cunaya sibaaca la odhan jiray culimmada qaybo ka midii waxay leeyihiin daliil kuma soo aroorin nijaasnimadooda marka dameerkan laga reebo qayb ka midiina waxay leeyihiin dameerkunbay bahalii kalena la midiina wax cunayay waa nijaas marka can kabshata binti kacbi bni malikin ana abaa qataatata dakhala calayha abi qataata wuu soo galay gabadhan uma dakarat kalimatan kelmad bay markaa sheegtay macnaaha uu yahay fasakabtu lahu waduu'an biyaan usoo shubay fa jaa'at hiratun bisad baa timi fa sharibat minhu weelkiibay wax ka cabtay fa asqaa laha alinaa weelkiibaa buu soo qalloociyay abiqataat xataa sharibat jeeray bisadii cabtay qaalat kabshatu waxay tidhi fa ra'anii anduru ilayh wuxuu abiqataatay arkay anigoo eegayo la yaabsan fa qaala wuxuu ihi atacjabiina yabnata akhi inantan adeerka u ahaaye miyaad la yaabsantay faqultu nacam qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi innaha laysat binajas nijaas maha bisada innamaa hiya waxay ka mid tahay min adawaafiina calaykum kuwa lab ee idinku dul wareega wadawaafaat iyo kuwa dhadiga idinku dul wareega adeegayaasha adeegayaasha idinku dul wareegunbay ka mid tahy sida dadkaoo kale uun shaqaalaha oo kale iyana waa nooc shaqaalaha way idin weheshanaysaa wax xunxun oo ag la arkayo cuntaa inta badan ma jiro sidaa daraaddeed xaraj baa ka imanaya iska ilaalinteeda iyo dhib markaa waa la fasaxay baabu suuri lximaar dameerkiibaa la sheegay baqalkiina waa la mid can anasin qaala wuxuu uhi ataana munaadi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam waxaa noo yimi kii dhawaaqayay ee nebigu soo diree ku yeedhinayay ataanaa waxaa noo yimi munaadi rasuulillaah rasuulka kii xaggiisa ka dhawaaq ka dhawaaqayay waa ogeysiislihii nebiga fa qaala markaa waxau uhi ina allaha warasuulah ilaahay iyo rasuulkiisu dad yahow yanhaakum wuxuu idiin diidayaa can luxuumi alxumur bahalaha dameeraha la yidhaahda hilibkooda ilaahay iyo rasuulku waxay idin yidhaahdeen dameeraha hilibkooda ha cunina fa innahaa rejs waa wasakh waa nijaas hilibkaas marka halkan wuxuu u keenay dee kol haddii hilibkii la yidhi waa nijaas hambadiina waa nijaas intaasuu keenay riwaayooyinka qaarkoodna waxay sheegayaan fa innahaa rigs rigs bilkaaf oo marka laba macnoba way saareen rijsigaas ama rigsigaas waa nijaas iyo waa xaraam iyadoo la ogsoon yahay shay waloo xaaraanihiba inaanu nijaas ahayn ee waxyaabaha qaarkood oo xaaraanihi ay markaa daahir yihiin marka cuqaladaha qaarkood waxay leeyihiin kuma cadda daliilkani dameerku inuu xaaraan yunbay ku cadda hilibkoodu laakiin inuu hambadiisu nijaastay kuma cadda inama alkhamru waalmaysiru waalansaabu waalaslaamu rijs intaasoo dhan ba ilaahay wuu isku cadfayoo rijs waa xaaraan baa lagu sifeeyey waa xaaraannimo marka kanna xaaraan wey hilibkoodiiba xaaraana laakiin hambadii inay nijaastay kuma cadda markaa khilaafka halkaasaa kanta iyomar haddii hilibkoodiiba kan yahay kii kalena waa kan idaafatan ilaa daalika iyadoo nebigu uu fuuli jiray calayhi salaatu wasalaam dhulkuna dhul kulul yahay lagu dhididi jiray la sheegin inaan laga maydhan jirin dhididkooda lagu daray intaana iska ilaalintooduna inay badantay dameeraad waddo oo kula safrayo kula soconayaad waraabinayso lama sheegin in walba hambadiisa la daadin jiray ama la iska ilaalin jiray masaladu markaa khilaafkaasa ka dhacay laakiin sheekh isagu qowlku qaatay waxa weeye inuu yahay hambadiisu nijaas oo aan lagu weysiisanayn baabu suuri lxaa'id gabadhii caadada lahayd hambadeeda maxaa laga yeeli caaisha xanaaqdo waxay tidhi waar xayawaankii baaba nala sinteen waa maxay liiskanaa nagu darteen waaba liis khatare markii markaa ay maqashay dadku iyaga oo leh gabadhu haddii ay hormarto qofka tukanaya gabadha iyo ayga madoobi labaduba salaada way gooyaan hadday qofkii tukanaya hormaraan ayay tiri waar ka daaye isma qabtaan gabadhii ay madoobiye kala qolaanu nahaye ka daaye anigu anigoo nebiga hor jiifa ayaanu salaad waxba ka noqon jirin bay tii habeenkii marku tukanaya marka halkanna waxay jawaab u tahay nimanka yahuudda gabadhu markay caado leeda way karantiimayn jireen oo aqalka lama seexan jirinoo waxay odhan jireen shaydaan baa ku heriyeysan kole dee caado leeda inaga ilaaliya ha u dhowaanina gurigaa looga tegi jiray hambadeedana hadalkeedaba daah kolkaasaa dabeetana tanina ay dhaqanka noocaas sidanaa loo laabay waxaa lagu tilmaamaya qofku hadduu muxdit yahay ama caado leeya ama nifaas ama jinaabo nijaas maha jirhkiisu nijaas maha waa qofku waa daahir lidaalik baan laga cararaynin oon gugliyo guri iyo gogoltoona looga cararayn mucaamalada la diiday waxa weeyaan galmadii yasaluunaka cani lmaxiidi qul huwa adan factazilu nisaaa fi lmaxiid maxiidka un iska ilaaliya baa le waa makaanu lxayd intaa wixii aan ahayn waa jaa-is mucaamalada kale iska caadiga ah can caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kuntu waxaana atacaraqu lcaraq atacaraqu lcarq fayadacu rasuulu llahi faahu xaysu wadactu wa ana xaaidun wa kuntu ashrabu min alinaa'i fayadacu faahu xaysu wadactu wa ana xaaid caaisha waxay leedahay kuntu atacaraq waan feenan jiray alcarqa lafta laf baan feenanaya ilkaha ku feenanaya fayadacu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebiguna waxa uu saarayaa faahu afkiisa wuxuu saarayaa xayu xaysu wadactu halkii aan anigu afka saaray markaan feenanayan rurhayay lafta wa ana xaayib aniguna caadaan lahaa wa kuntu waxaana ashrabu mid ka cabta min al inaa'i weelka ayaan ka cabbi jiray fa yadacu markaasuu isaguna dhigayaa faahu afkiisa xaysu wadactu meeshii aan afka dhigay een koobka ka kabaday wa ana xaa'id baan ahaa aniguna xayd baan lahaa markaa nebigaa nijaasoobi lahaa haddii gabadh caado leh hambadeeda iyo sharaabkeeda lagu nijaasoobayo saas wey marka kani kii dhididka ahaa maaha tacaraqudu waan dhididaadii maaye waxa weeyaan waa carqigani waa kii lafta waa lafta la feenanayo ayaa magacaa loo yaqaanaayo marka had iyo jeer inta khayrulcadmi khayrulaxmi mimaa yalilcadmu bay dhahan bay dhahan culimmadu hilib waxa ugu wanaagsan inta lafta inta lafta la xidhiidha darigii horey odhan jireen markay dacaadeynayaa wadaadku wuxuu jecel yahay inuu ilaa lafaha ruugo oonu waxbaba kaga teginba dabeetana wuxuu odhan jiray bay dhaha khayrulaxmi maa yalilcadma hilib oo dhan waxa u macaan intaa lafta kusii xigta wuxuu marmarsanay inuu feerta bay leeyihi meesha haddii lagaa dhaqaalo ronaada naf lagaaga kici maayo waaya sida maraykanku adduunyada u galay wadaadada berigaa hore caamadu u galeen markaa carqigaasi waa lafaha la feenanayo taas waxaan ugu celcelinayaa dadka qaarkood bay isku dabarogi kartaa waan ku dhididaya halkuu nebigu ku dhido oo kale ama saasoo kale taasi waa mid tan kale sharaabkuna waa lamid halkuka cabaan ka cabaya afku saaraya waxaa laga faadaysanaya markaa tawaaduca rasuulka sala allahu caleyhi wasalam iyo siduu wanaagsan uula noola xaasaskiisa waxbay iska wada cunayaan sida inagu dumarka aynu karantiimin ah dumarkii ciyaalku xagga ah joogaan ragguna meel busooriyadiisu waa arin meel weeye dumarkuna waa hambad ah isagu iskala cunaya xaasaskiisaoo mar iyadaa rudhaysa marna isagaa rudhaya waa loo iska wada feenanayaa mindi iyo foog iyo malqacad iyo waxaasi ma jirine dee waa nin iska caadi ah oo laftiisii intuu qaatay rudhay adadaygnimo bay sheegaysaa iyo militarinimo ma sheegaysa ducufnimo inaad dee la feenataa marka taasi waa taa weeye maxalushaahidka xadiidkuna waa kaa gabadhu nijaas maaha baabu wuduu'i rijaali wاnnisaai jamiican rag iyo dumarkii oo meel ka wada weysaystaa la sheegi can ibni cumara qaala kaana arijaalu wاnnisaa ragga iyo dumarku waxay ahaayeen wakhtigii nebiga yatawada'uuna way weysaysan jireen fii zamaani rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wakhtigii nebiga jamiican iyagoo dhan iyagoo dhan bay meel quroo darahoo weyn ka wada weysaysan jireen oo loogu talagalay marka culimmadu waxa ay leeyihiin laba cilum laba midunbaa dee dumarkiiyo raggii ajaanibta inay isdhex galaan may ahayn sax marka xadiidka waxaa lagu fasiraya un intii aan xijaabku soo degin bay sararki jireenoo multaqa ay ku lahaayeen meesha lagu weysiisanayo ay ku kulmayeen ama waxaa kaloo lagu macnaynayaa waxa weeye dadka maxaarimta ah dadka aan isgeyn ee ehelka ah ayaa in waliba meelay ka weysiistaan ay lahaayeen labadaasay kaga jawaabeen laakiin loo daliishan maayo dumar iyo ajaanib dumar iyo rag ajaanib oo isdhex gala baabu fadli ljunub qofkii jinaabada lahaa fadligiisa miyaynu idhaahnaa baabu fadli ljunub maxaad ku macnayn waa hambadii weeye iskuiyo isku kaa dabarogna ka jinaaboolaha fadliguu leeyahay hadaad xaggaa ula kacdo khatar cadiim waayahay ma odhan karno dee isbawa bilaa fadli oo dee haddii uu hawl xalaala fuliyey rag iyo dumarba dee qofkii ajri wuu leeyahay xaggaa kolka laga eego laakiin iminka kii jinaabaysnaa hambadii kasoo hadhay wey ninkii jinaabaysnaa ama gabadhii jinaabaysnayd markii uu maydhay biyihii ka soo hadhay baa loo jeedaa can caaishata annaha akhbaratu waxay u warantay ninkan xadiidka ka warinaya annaha kaanat takhtasilu way maydhan jirtay maca rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam nabigay kula maydhan jirtay fi linaa'i lwaaxid weel keliya ayuunbaa laga wada darsanaya iyadoo ay leedahay intaa ii reeb isla uu leeya may aniga iiga tag waxuna iskaba yaryahayba galaan laba kiiliya wixii la mid a ayaa lagu weysanayo biyaa lagu maydhanaya baabulqadr qadar buu baabi aladii qadarkaasoo yaktafii bihi arajulu ninka uu ku kaaftoomayo min almaa'i xagga biyaha lilwuduu weyse ahaan qadarka uu qofku ama ninku ku weysiisan kara biyaha ayaa la sheegay u yaraan u badnaan kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau ahaa yatawada'u wuxuu ku weysaysanayay bimakuuk makuuk waa wax wax lagu miisi jiray buu ahaa wayaqtasilu wuxuu ku maydhan jiray bikhamsi makaakiy shan makuuki waa shan dheglay dheglay wey makuuki maashaa koombada aynu nidhaahno ama dheglayda la odhan jiray ama nuskiilaba dheh ayaa makuukigaasoo waa wax loo isticmaali jiray sidaa nuskiilaha ama kiilaha magaca uu leeya oo kale marka nuskiile shan boqoloo garaam ugu dhowaan ama laba kunoo garaam oo maydhigiya iyo shan boqoloo garaam oo ah waysadii can ummi camaara can ummi cumaarata binti kacbin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama tawada'a wuu weysiistay fa utiya bimaa biyaa loo keenay fii inaa'in weel ku jira qadra ulutayilmud mudka saddex meelood oo laba u dhigma mudku waa in waxaynu soo nuskiil u dhigmaa ugu dhowaan kiibaa markaa saddex meelood oo laba uu isticmaalaya oo meeli weliba kasii maqanta macnaha shan boqoloo garaam oo saddex meelood loo qabiye laba ka mid a ayaa uu isticmaalayaoo waa dheglay wax kasii yarba cagadan moysixaha ee shanta boqola oo weliba uu wax ka soo reebaya ulu boqolkiiba dee lix iyo lixdan buu isticmaalaya so boqolkiiba dhowr iyo soddonna waa ka maqanyi marka biyihiisa waysadu saasay u yaraayeen baabu niyati fi lwuduu waxaa laguu sheegay waysada inay niyo u baahantay aayadda dee afar buu ilaahay ku sheegay waajiga iyo gacmaha madaxiiyo cagaha laakiin iyadana waxaa laga faa'idaysanayaa xadiidkan soo socda nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam can cumara bni lkhadaab radia allaahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxu uhi inama alacmaalu binniyaat inamaa sixatu lacmaali manuudatun binniyaat ay ka dhigantay jaariya majruurka halka uu ku xidhmayo camalladu waxay ku ansaxaan niyada inamaa tuctabaru alacmaalu binniyaat camaladii waxay ku ansixi karaan niyo markaad niyooto a kitaabku ku bilaabo bukhaari kitaabkiisa saxiixa ah baa ku bilaabaa ibnu xajarna uu aada u sharxaya sheekha ka nasaa-iga sharxayana maxamed aadamna isaguna lix iyo konton safxo ku sharxaya konton masalena wuu ka soo saaraya marka haddaynu idhaahno inta aynu dul fadhiisanno dee caawunbaabu qaadan lahaaba xadiidkani laakiin abwaab kala duwan oo meelo kala duwana ayaa uu kaga waramayaa dee niyo intay tiro la eg tahayba camalka maxaa niyo u baahan maxaa niyo u baahnayn camalada qaar baa niyo u baahan oo niyadooda waajib tahay qaarna niyadooda waa sunne qaarna niyaba uma baahna iyagoo cibaado ah qaarkoodna waaba xaaraan in la niyoodaaba ficilada la samaynayo qofku ficil xaaraana markuu fulinayo timniyu u baahan yahy niyo uma baahan adaankii iyo arrimahaasina dee waa xaalad khaasa almuhim qaybaha camaladu ay leeyihin bay mar soo qaadanayaan marba niyada iyo niya waa loo baahan yahy mar labaad waxa niyadii ay u baahan tahay noocayt qofkii camalkii wuu niyoonaya camalku noocu yahayna wuu sii niyoonaya hadduu soom yahay ma faralbaa ma sunne hadduu salaad yahay ma faralbaa mise waa sunne saasa la waday inama alacmaalu binniyaat marka waxa xadiidku waxa uu ka mid yahay axaadiidta qawaacidda waaweyne islaamka ka mid ah lannahu camalka la qabta ama waa qalbi ama waa qawli ama waa ficli mid qalbiga laga qabto camalka iyo mid qowlka laga qabto iyo mid laga qabanayo xubnaha marka xadiidkani wuxuu khusaynayaa qaybtii camalka laga qabanayay qalbiga sidaa daraaddeed baa axmed ibnu xambal iyo shaafici ay ku tilmaameen thuluthul islaam islaamka saddex meelood marka loo qaybiya meel buu xadiidkani u taagan yahay ilaa qaybtii qalbigoo dhan buu ka turjumayaa niyadu waxa ay galaysaa afcaashiyo turuugta labadaba wixii la samaynayana way galaysaa wixii aad ka tegaysa laftiisana niyadiisa waa laga abaalinaya siduu nabigu lahaa calayhi salaatu wasalaam hadduu qofku dembi iska tago iska daayo oo ilaahay daraaddii uga tago waa loo qorayaa halkaasuun kasii wad masaa'ilka laga soo saaraya kuwaasaa ka mid a wainamaa likulli imri'in maa nawa qof waliba wuxuu leeyahy wuxuu niyoodo tanina wuxuunay ku tilmaamaysaa nataa'ijka iyo midhaha laga goosanayo niyada faman kaanad qofkay noqoto hijratuhu qaxoontigiisu ilallaahi wa rasuulih ilaahay iyo rasuulkiisa fa hijratuhu qaxoontigiisu ilallaahi wa ilaa rasuulih ilaahay iyo rasuulku ahaaday shardiga iyo jawaabka had iyo jeer waa la kala duwaabaa la idhaahdaa laakiin halkan labadii eray baa isku mid a ilallaahi wa ilaa rasuulih iyo ilallaahi wa ilaa rasuulih macnaha ay faa'iidaynayaan waxa weeye ajriga uu leeyahay xaggaa marka laga eego dhinaca kale marka laga eego waxaa loo soo celcelinayaa tacdiim weynayn daraaddeed ilaahay iyo rasuulka qofka daraadoodu hijrooda arrinkiisu ilaahay iyo rasuulka ayuu hijradiisu dee ilaahay iyo rasuulka maxaad ka weydaa waxaad doonaysa baad ka helaysa waman kaanat hijratu qofka qaxoontigiisu iyo ilaa dunyaa yusiibuha adduunye uu markaa helo waa sida deeta aad garanaysa ee muslimiintu maanta gaalada ugu hijroodaane aw imra'atin yankixuhaa ama gabadh uu guursado oo meelahaa uu ka guursado unba abu qaxoontigiisu yahay fa hijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ilayh waxa uu hijroodan weeye tanna waa waxa loo ibhaamiyey litaxqiir yaraynta fahijratu ilaa maa haajara ileyh wuxuu u hijrooday waxaa yara liitee dee u hijrooday wuu han yar yahay dee ninka hankiisu yar yar la hallaabay hankiisii dee arrinkiisu intaasunbuu ku egyahay muhaajir umu qaystii la odhan jiray buu xadiidka sababtiisu aayadu ku yimi nin markaa gabadh soo hijroonaysay buu caashaqo maka ka imanayso madiine ku socotayoo walkaasay tiri dee horta soo qaxa xagga waxaa loo sii hijroonayaa madiine dee xaggaa haynoo ahaato xaggaasaa buuri dee inamariba inamariba isxambaarkan iminka nin halkan gabadhu ay ka guursanaysay intay meelaha kala soo hadasho ama internetka la iska daawado ninkii isaga ahaa ee muhaajir umuqays isxambaarkaasoo kalea ku dhacay dabeetana xadiidkan uu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam marka hijradaas dee axkaamteeda waxaa ka mida miyay dhammaatay mise weli way socotaa weli way socotaa inta muslim la dhibaya inta jihaad socdo qofku meesha uu diintiisa ku xaqiijin kari waayo wuu iskaga hijroon waaya xadiidka qofka sharaxiisa doonaya kutubaha mudawalaadku u noqon baablwuduu ama alwuduu'u min alinaa weelkii sida looga weysaysan doonaa la sheegaya dad wadaniba isaga wadaagi karo can anasin qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam anas baan arkay buuhi waxaanad salaatu lcasr iyadoo salaadii casarba ay soo dhowaatay faltamasa annaasu alwuduu dadkiibaa biyo daydeeyey biyo ayay daydeeyeen falam yajiduuhu biyaba may helin fa utiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaa loo keenay biwaduu xoogaa biyaah fa wadaca yadahu wuxuu gacantiisii dhex geliyay fii daalika alinaa weelkaa isaga ah ayuu sidaa gacanta u dhex dhigay wa amara annaasa dadkiina wuxuu faray meesha joogay an yatawada-uu inay weysiistaan anigu beebkaan ku haynayaa iyo qasabadda oo ka saari maayo iyo isxidhine idinku dhura unburi dhura fa ra'aytu waxaan arkay almaaa biyihii yambuc iyagoo ka soo burqanaya min taxti asaabici faraha nebiga hoostooda faraha nebiga hoostooday qawdaa ka soo hayaan biyuhu fujaankana wuu dhexgeliyo baabacadu ku dhaxayaa xataa tawada-uu ilaa ay weysaysteen min cindi aakhirihim ilaa kii u dambeeyey weyn macnuhu min cindi aakhirihim ilaa kii u dambeeyey laga gaadho cidhimo kala hadhina waa la wada weysaystay sidaasibaa markaa xadiidkaasi uu tilmaamay tiradana waa laynoo sheegi dadkaasi ay ahaayeen marka dadkan oo dhamm weelkan unbay gacanta uu ku hayo ayuunbay saa u darsanayeen u darsanayeen isaguna uu ku hayaa uun mucjisaadka nabiga weeye calayhi salaatu wasalaam can cabdilaahi qaala kunaa maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabigaanu la joognay falam yajiduu maaan biyay waayeen asxaabtiiy heli waayeen fa utiya bitawr madiibad baa loo keenay baasha maarta ah fa adkhala yadah gacantiisii unbu sidaa u dhex dhigay falaqad ra'aytu lmaa bii baan arkay buuli asxaabigaas yatafajaru isagoo ka soo butaacaya min bayni asaabici fariisa dhexdooda maxaa lagu sheegi karaa waa mucjiso ilaahay dhagaxaa nebi muuse siduu ilaahay biyaha uga soo daayay dhagaxaa la siiyey ayuunbaa nebi maxamedna faraa looga soo daayay wayaquulu waxau odhanaya markaa nebigu isagoo dadka la hadlaya xaya calaa dahuur u kaalaya daahirka waalbaraka iyo barakada u kaalaya min allaahi casa wajal ilaahay xaggiisa ka yimi biyo dahuuro alle ka yimi iyo barako ilaahay ka timi dadya u kaalaya ayuu nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka lama odhan karo waa mustacmal oo waa la isticmaalay lama odhan karo dad badan baa gacmahooda geliya way nijaasoobeen midna lama odhan karayo waa wax daahira isagaaba cadeeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxaa kaloo aynu ka faa'idaysanaynaa biyaha daruuri ma aha in lagu soo qalloociyo ama ibriiq laga shubto marka u horreeyaad faraxalanaysunbay tii inaan biyaha la dhex gelinin gacmaha ee aad ka soo shubato adigoon dhex gelinin weelka laakiin kol haddii qofku uu gacmii daahiriyo ikhtiraaf buu samayn karaa uu iska darsanaya iska darsan karaysa qiila lijaabir asxaabigaa waxaa lagu yidhi kam kuntum yowmaidin maalintaa intee ahaydeen qaala wuxuu idhi alfun wahamsu mia kun iyo shan boqoloo qof ayaa madiibad kusoo ururay kun iyo shan boqol oo ciidana bilatari howlgal ku jiray oo dee aada garanayso inuu u baahan yahay dahaaro badan ayaa halkan isugu yimi madiibadkan yaroo dhurayn intee oo wakhtiyabay ku qaadatay waa wax cajiiba wey baabu tasmiyati cinda alwuduu marka la weysaysanayo bismi illaahi baa la odhan iyadoo culimmadu ay aada isugu khilaafsan yihiinoo waa waajib iyo waa sunne ayay labadaba leeyihin can haabitin waqataata can anasin qaala alaba way dooneen buu idhi bacdu asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam asxaabtii nebiga qaarkood annabiya waxay ka dooneen waduu'an biyo dadkii waa baaraq dahaar u baahan yahay iyo salaaddii weysaa loo baahan yahay fa qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu yidhi hal maca axadin minkum maa mid idinka idinka midi masidaa in biyo ah hal maa-un biyo miyay la jiraan maca axadin minkum mid idinka idinka mida wax biyo ah ma hayaa haba yaraadeen wey waa meeshii uu ka istaari lahaa intaa biyo ah ayaa waxay noqonaysaa nuqtatulbidaaya shaygii istaaraya wey waa haynaaba idhaano de inta yar baa la hayaa nin iyo labana kuma fillo wey fa wadaca yadahu fi lbaa gacantiisii unbuu biyaha dhex dhigay wayaquulu markaa wuxuu leeyahy tawadauu bismi illaah tawadauu bismi illaah wada dhisinka bismi illaahi dhahoo weysaysta fara'aytu lmaaa yakhruju min bayni asaabicihi xataa tawadauu min cindi aakhirihim qaala haabitun waa raggii xadiidka warinaya mid ka midabaa wuxuu yidhi qultu lianas asxaabigii anas ibnu maalik waxaan ku idhi kam taraahum kam turaahum turaahum iyo taraahum taraahumna inteed u aragtaa weeye haddii taadii la damiyeyna waa turaahum tadunnu kam turaahum ay kam tadunnu cadada asaxaaba fii dalika alwaqt halkaa dadka joogay inteed u malaynaysa qaala wuxuu ihi naxwan min sabciin wax ku dhow toddobaatan markaa toddobaatan iyo kun iyo shan boqol dee way kala fogiin marka waxay culimmadu sharxayaa leeyihiin ilaa saddex jeer bay dhacday dhacdadan oo kale haddaanay ka badnaynba marka midibo wakhtigu arkay unbuu sheegay marna sabciin bay ahaayeen marna kun iyo shan boqol bay ahaayeen marka falaa mushaaxaata bayna riwaayatayn iskama hor imanayaan sabu lkhaadimi lmaaa cala arajuli lilwuduu qofkii shaqaalahaayoo ninkii ugu shushubaa weysadii baa la sheegi sabu lkhaadim shaqaalihii oo ku shushuba almaaa biyihii weysada cala arajuli ninkii weysaysanaya ugu shushuba lilwuduu'i weyse daraaddeed intuu weysadii kuu qabto kugu shubaya adna aada xubnahaagii iska maydhanayso taasina waa midh aan weysada waxba yeelaynin saynu hore u soo xusnay can ilmugiirati bni shucbata qaala sakabtu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan ugu shushubay xiina tawada'a markuu weysaystay fii ghaswati tabuuka dagaalkii tabuug la odhanaya anaa ugu shubaya weysada fa masaxa cala alkhufayn labadii khufna wuu masaxay marka xadiidku meelo badan buu ka soo geli karaayoo in isticaana uu yeelan karo oo qofkii la saacidi karo weysaysanaya waa laga faa'idaysanayaa mashruuciyat lmasxi cala alkhufayn labada qof in la masaxo iyadana waa laga faa'idaysanayaa firqadaha qaarkood ay diideen waxaa laga faa'idaysanayaa qofkii faadilka ahaa ee fadliga badnaa in loo shaqayn karo wax dhibina aanay ku jirin qofku ajri u leeyahy alwuduu'u maratan maratan marmaroo la weysaysto kitaabkii horena waa ku soo marnay kanna waa ku haynaa can ibni cabaasin qaala alaa ukhbirukum biwuduu'i rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam ma idiin sheegaa buuhi weysadii nebiga fatawada'a wuu weysaystay buuhi xadiidku wuu soo dheeraa intanunbuu ka qabsaday maratan maratan marmar bay weysadiisu ahayd mar gacmaha mar wejiga iyo mar madaxa mar kale oo iyaduna cagihii saas baabulwuduu'i halaaan halaaan waa qaybii weysada can cabdillaahi bni cumara annahu ibnu cumar tawada'a halaaan halaaan xubnaha saddex saddex buu maydhay yusnidu dalika ila annabiy nebigu u tiirinaya sifatu lwuduu weysada sifadeedii baa lagu sheegay ghaslulkafayn baa u horeeya inta uu dhigtay sifatu lwuduu ilaa sifatu salaati iyo sifatu lwuduu baa jira ayuu dabeetana dabada isu qabanaya marka waa kuwaasoo isdabahayaan sifatu lmasxi masxu cala aludunayn cala alcimaama iijaabu qasli rijlayn biayi rijlayni yubda'u bilqasli casharadaas soo daba socda isdabahaya oo dhan wuxuu ka bilaabayaa faraxalkii istinshaaq maaragtay sandaarsigii halkaasun kasii wa sidan ay u kala horeeyaan ilan tartiibtiina waa waajibaadkay ka midta tartiibtu ilaahay wuxuu ka bilaabay wejiga in wejiga laga bilaabo cagahana loogu dambaysiiyo abda'u bimaa bada'a allaahu bih nabigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka bilaabaya halkuu ilaahay ka bilaabay ina asafaa waalmarwata min shacaa'ir illaah safuu ka bilaabay dawaafka markaa waxaana ku dambaysiiyey marwa halkanna halku aayaddu ay ka bilowday baa waajib loo arkaya inta kalena waa la dambaysiinayaa marka xadiidkaasi wuxuu qaacido uu yahay bilowga ilaahay meeluu ka bilaabaa inuu yahay ku xisaabtan leeyahy aslulkafayni labadii gacmood baa la maydhi waa intii laga farxelanaya la qabso can ilmugiira qaala kunaa maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fii safar nabigaanu safar kula jirnay faqaraca dahrii dhabarkayga wuxuu ku garaacay bicasan ul kaanat maci macah uu sitay buu madaxa dhabarkayga garaacay ma aha dilisuu nebigu dilayo dadka ma layn jirin ashahaadanaya iyo islaamaha iyo ubadka midna gaaluu dee dila mooyaane dadkan ilaahaye kale ulna kuma dhufan jirin laakiin waxaa lagu sharxayaa wuu baraarujinaya sidaad qofka garabka uga dharbaaxdoo kale ul yaruu situu ku dhuftayna dhaqaaji weeye saa u baraarujinaya facadala markaasuu leexday wadadii ka baydhay wacadaltu macahu aniguna wadadii baan kala baydhay socdaal baa lagu jiraa xataa ataa kada wa kada halkaa ayaa halkaasuu tegay oo min al ardi dhulkii la socday ka mid ah indooruu socday fa anaakha wuu tu'iyey uma dalaqa wuu hawdku iska galay kaynta qaala wuxuu idhi fa dahaba wuu socday xataa tawaaraa canii jeeruu iga qarsoomay qadaa'u lxaaja iyo adaabtay leedahay baynu taa ku soo marnay aad buu u fogaaday uma qaala wuxuu jaaa wuu yimi nebigu faqaala wuxuu ihi amacaka maa biyo miyaad haysaa mugiirow waa khaadimkii nebiga wa maciya satiixatun lii xoogaa qarbada baan sitaa qarbad satiixa waa faciilatun bimacnaa mafcuul masduux waa shayga la kala fidiyo marka qarbadkii waxaa sadiixa loogu magacaabaya tusdaxu calaa dahri daaba gaadiidka dushiisa had iyo jeer midbaa dhinacan laga saara lagu ballaadhiyaa ka kalena dhinaca lagu ballaadhiyaa sidaasaa satiixa loogu magacaabay fa ataytuhu bihaa waan u keenay baashii yarayda ballaadhnayda qarbadkii biyaha la kala baxayay fa afraqtu calayhi waan ugu shushubay faqasala yadayhi labadiisa gacmood buu maydhay wa wajhahuna wuu maydhay wadahaba wuxuu bilaabay liyaksila diraacayhi inuu labada dhudhun maydho wa calayhi jubbatun shaamiya jubbad meesha shaam la ydhaahdo lagu sameeyey ayaa dushiisa saarnayd dayiqatulkumayn oo halkaa hore ee kumka ee cumaacimta xiga ka cidhiiriya fa akhraja waxa uu soo saaray yadahu gacantiisii min taxti aljubba jubbadda xaggeedii hooseu ka soo siibay xadiidka waa soo marnay faqasala wajahu wuu maydhay wa diraacayhina wuu maydhay labadii dhudhun wadakara wuxuu ka sheegay muqiire min naasiyatihi fooda nebigana shay-an wax wa cimaamatihi cumaamadda nebigana shay-an waxbuu ka sheegay xagga dambuu inoogu iman doonaaye wejigana halkaa foodana wuu yaro masaxay intuu cumaamadda kor u qaaday cumaamadda dusheediina wuu masaxay uma masaxa calaa khufayhi labadiisaa sharabaade hoosuu masaxay uma qaala wuxuu yidhi xaajataka waar muqiirow sheega dee muraadkaaga maxaad muraad lahayd qultu waxaan buuhi yaa rasuula allahi laysat lii xaaja muraad ma lihi waa ninkii kale sidaasoo kale ugu shaqeeyey waa kii yidhi muraadkaaga sheego muraafaqataka fi ljanna unbuui jannadaan doonaya inaan kugula rafiiqo dee wuu saxeexay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuu iska xishooday muqiire fa ji'naa waanu nimi buu yidhi waqad ama nnaasa dadkii iyadu imaamu noqday cabduraxmaan ibnu cawf asxaabigaasaa dadkii sii tukinaya salaadii subax waqad sallaa bihim rakcatan buu tukiyey min salaati subxi salaadii subax ka mid ah ayuu sii tukiyey fa dahabtu waxa aan bilaabay liuudina inaan ogeysiiyaanaa war cabdiraxmaanow nebigiibaa ku daba taagan war dib u qaad tallaabo isagu halkaaga ha galo oo ummadda ha tukiyo ogeysiis noocaasaan isu diyaariyay intaan isagtaaga inaan u sharxo fa nahaanii marka fa dahabtu ay sharactu waxaan bilaabay liuudina inaan iclaamiyo oon ogeysiiyo inuu nebigii yimid salaadana isaga uu baneeyo fa nahaanii nebigu wii diiday wuxuu iska dah halkiisaa ha ka hayee dib u soo baxa odhan fa sallaynaa waanu tukannay maa adraknaa intii aanu haleelnay wa qadaynaa maa subiqnaa wixiina lagala horreeyeyna waanu qallaynay riwaayooyinka qaarkood kuma jirin dikru naasiyati walcimaama oo culimmada qaarkood ay warinayaan cimaamada iyo intaan naasiyadaasi kuma jirin qaarna way ku jireen marka wixii nagala horreeyeyna waanu gaadhnoo dee ragcaddiina dhaaftayna waanu la nimid waxa kaloonu la tukannay intii aanu soo gaadhnay maxalushaahidkeennu waxa weeye dee sida uu nebigu halkii farxalkiibuu ka bilaabay waa sifadii weysadaynu wadnaa farxalkii baa laga bilaabay kam tuqsalaani imise jeer baa la maydhayaa gacmahan hore ee laga farxasho can abi aws qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan arkay buuhi istawkafa halaaa saddex jeer isagoo ku shubay biyaha istiikaafku waxa weeyaan waxaa la yidhaha istawkafa albaytu ay qatara kaiiran markuu sidaa majaroorku biyaha u daadiyo ayaa la yidhaahdaa iska eeg wuu yastawkif way daadanayaan biyuhuye marka saddex jeer buu ku shubay oo biyo ka shubmaya oon ismarmaris ahayn ayuu ku faraxashay oo ka shubmaya istawkafa ay saba cala alkafayni alaaa saddex jeer buu ku shubay biyaha marka faraxalkii inaad loo wanaajinayo buu nebigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam markaa cid kale dee ugama baahna hay-adaha mashruucu keenoo dadka yimaadaana waxay dhahan waryaarhankaale farxasha waa nimanku miyaanay xishoonayn waa maalintii farxalka adduunka bay dhah waar idinku idinku cusbaaye horeaanu kaa u hayne wax kale maad sheegi farxalka horeaanu hayne intaa waanu qaybsanayn almadmadatu walistinshaaq waa weysadii marka farxalka halkee lagu xigsiinayaa dee waa tan waa luqluqashadii iyo sandaarsigii labada kitaab midiba usluubku isticmaalaya eeg kaa kalena wuu sheegay kana wuu tartiibiyey can xumraana bni abaana qaala ra'aytu cuhmaana bna cafaana cuhmaan ibna cafaan ayaan arkay buuhi radia allaahu canh allaha ka raalli noqda tawada'a isagoo weysaysto sidan soo socoto sameeyey fa afraqa calaa yadayhi alaaa gacmihiisa saddex jeer buu ku shubay macnaa weelkuu soo qalloocinayaa saddex jeer buu ku shubuu faraxlay koow laba saddex faqasalahumaa wuu maydhay uma tamadmada wastanshaqa wuu luqluqdoo wuu sandaarsaday uma qasala wajhahu alaaan saddex jeer buu wejiga maydhay uma qasala yadayhi labadiisii gacmood buu maydhay alyumna tii midigta ila almirfaq ilaa suxulkuu alaaan maydhay uma alyusraa tii bidixna mila daalika ilaa suxulkuu saddex maydhay uma masaxa bira'si madaxiisuu masaxayoo dee mar qura una uma qasala qadamahu lyumna alaaan lugtiisa midig buu saddex jeer maydhay dee saddex jeer buu markaa biyaha ku shubayaa garoo uma alyusraa mila daalika tii bidixna saddex jeer buu biyaha ku shubuu maydhay uma qaala markaa wuxuu ku yidhi ummaddii eeganaysae ka koobigaraynaysae camalkan ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxaan arkay tawada'a isagoo weysaystay naxwa wuduu'ii ay mila wuduu'ii weysadaydaas oo kale war qofkii weysadii nebiga doonayayow isagoo oo iyadoo muuqaal ah wa kaas buuri uma qaala wuxuu nebigu yidhi man tawada'a qofka weysaysta naxwa wuduu'ii haada weysadaydaas oo kale uma sallaa ragcatayni laba ragcadoodna tukado oo sunno ah waa labadii ragcadoodee weysada ka dambayn jiray laa yuxaditu nafsahu isagoo naftiisa u sheekaynaynin fiihimaa labada ragcadood dhexdeeda bishay-in waxba aan ugu sheekaynayn naftiisa laa yuxaditu nafsahu fiihimaa bishay labada ragcadood dhexdiisana naftiisa waxba ugama sheekaynayo hadduu sidaa sameeyo qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqadama min dembi dembigiisa wixii horreeyey markaa dembi dhaafkan laba shardiya baa ku xidhanoo dahaaro waafaqsan hadyigii nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo salaad ikhlaas leh oo aan qalbi guur lahayn iyo xawilnaan adigoo soo jeeda oon maqano jooga ahayna ilaahay si wanaagsan ula faqayo qalbigaaga ilaalinaya oon ku dhex sheekaynasanin salaada dahaaradaa wanaagsanna la yimi laba ragcadoodna tukaday quyuuddaa marka la helo dembi dhaaf baad helaysa wayse dee sidee loo helayo dee waa qofkii hadduu xataa waysadii kuba soo yaro dadaalo labada ragcadood dhexdoodii buu baxayaa oo laga yaabaa inaanu ku joogin dhanuun uga boodo irbadiibaa ayaan haysanayn irbadda haysashadeedu arrin sahlan maaha wadaad iyo walaalla marka laysu tago dee cumar binu khadaab baa ka cawdo wuxuuhi marka aan salaada galaan ciidamada tartiibiyaa buui ciidamada cadowga la dagaalamaya ayaan idhahdaa buu guutadaasi halkaasay ku wanaagsantahy oo genaraal hebel halkaas markaasaan tartiib galaabu markaa fadligiina waa lagugu sheegay weysada ku jiro dembi dhaafa iyo faa'iidadii waxaa kalood ka faa'idaysatay labada ragcadood laftigoodu inay yihiin labadii ragcadood ee weysada kuwo kalena way noqon karaan taxiyatulmasjid iyo kuwii ka horreeyey rawaatibta ahaa iyo laba ragcadood unbaa la sheegay xataa haddii salaad kale aanay jooginna weysadu waxay leedahay laba ragcadood oo ka dambeeya oo tii jannada uu ku helay bilaal ee nebigu uu ku hambaliyeynaya calayhi salaatu wasalaam biayi lyadayni yatamadmad ilaa halka lagu wadaya eeg labada gacmood teebuu ku luqluqanayaa qofku can xumraana annahu ra'aa cumaana cumaan buu arkay ninkani dacaa biwaduu isagoo biyii weysada u yeedhay fa afraqa yadayhi labadiisa gacmood buu ku soo shubay min inaa'ihi weelkuu kaga soo shubay weelkuu kusoo janjeedhiyey fa kasalahaa alaaa maraatin buu maydhay uma adkhala yamiinahu midigtiisii buu geliyey filwaduu wow waa bifatxil waaw filwaduu biyii uu ku weysaysanayuu midigta geliyey iloo ka nadiifiyee fatamadmada wastanshaqa intuu ku luqluqday buu sandaarsaday markaa biyaha aada afka gelinayso iyo sanka midigtaa laga qaada ayaa laga qaadanaya intood soo darto ayaad afkii iyo sankii gelinaysa fuuq iyo fiif baad odhanaysa uma kasala wajhahu buu maydhay alaaan wayadayhi ila lmirfaqayni alaaa maraatin uma masaxa bira'sihi uma kasala kula rijlin min rijlayhi alaaa maraat lug walba saddex buu maydhay uma qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama tawada'a naxwa wudu'ii hada uma qaala man tawada'a mila wudu'ii hada uma qaama fasallaa rakcatayn laa yuxadisu fiihima nafsahu bishayn غفر له ما تقدم من ذنبه غفر الله له ما تقدم من ذنبه wixii hore ee dembi ka tegay baa laga dhaafay markaa dembigaasi ma kii yaryaraabaa mise waa kii waaweynaa culimada qayb ka midii waxay leeyihin labadaba ilaahay wuu siin karaa dalika fadl ullah qayb ka midiina waxay leeyihin waa kii yaryaraa itikhaadu listintaar waa in la samaystaa iska soo daadin biyihii sanka laga soo daadiyo biyihii kor kuu galay soo celi can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau yidhi idaa tawada'a axadukum midkiin markuu weysaysto doono inuu weysaysto macnaha ka dambeeya adeegaysa falyajcal fii anfihi maaa sankiisa biyo ha geliyo humma liyastanfir ha iskana soo celiyo ha iskana soo celiyo saasuu rasuulku leeyahy sala allahu calayhi wasalam dabcan saaad arkayso gacanta bidixdaad ku soo celinaysa tii midigtana waad ku gelaysay tan bidixdana waad ku soo celinaysaa wixii fiif markaad leedahay tanaad gacanta ku qabanaysaa sanka arrimahan oo dhami waxay u baahan yihiin kaadsiiyo iyo kafiirsi qof degdegayo qalbigiisu maqan yahay muxuu sunno dabiqay maxaase waxba laga yaabaa inuu jidhka wada gaadhsiininba uu degan degansiiyo uun oo ku saydho wejigo ma mar buu maydhay ma laba istinfaarkan iyo waxanba uu ka dulboodo markaa dee waa cibaado la doonaya in laga bogto si ajrigan loo helo can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala idaa tawada'a axadukum falyajcal fii anfihi maan uma liyastanfir almubaalaqatu fi listinshaaq sandaarsigii hore aynu weli marayna kaasaa lagu xeel dheeraanaya can laqiid ibni sabira bikasri lbaa waa jiri kartaa dabdhiskiisa ibni sabratana way jirtaa labada dabdiba waa leeyahy qaala qultu yaa rasuula allah asxaabigaasi wuxuu yihi nabigaan ku yidhi akhbirnii can lwuduu'i qaal markii aan weysada weydiiyey buu igu yidhi asbiq ilwuduu weysada niyow dhammaystir wabaaliq fi listinshaaq sandaarsigana ku xeel dheerow ilaa an takuuna saa'ima inaad soomantahay mooyaane marka asiyaam yabtul bima dakhala wa bima kharaja wax soo baxana soomku wuu ku buraa wax galana wuu ku buraa meelaha markaa uu dee kaa jibinaya sankiiba taasi halkeeda inoogu iman laakiin xaaladda aada soomantay mooyaane inta kale waa inaad bacraarka kolera gaadhsiiyaa xikmaddana waa laguu sheegi doonaa xaggaa kore loo gaadhsiinayo oo midinkaare ku dhacday baanay naga dhammaanayn marka haddii uu qofku sooman yahay macnaheedu maaha yuu istinshaqsanin ee waxa weeye istinshaaq hayra mubaalaqa oo aan lagu dheeraanayna inta sakun baa la marmarin ee xaggiisaruun baa la geynaya ee iska daa maaha almru bistintaar bilistintaar waa iska soo daadinta can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayh wasalama qaal man tawada'a falyastanfir waman istajmara falyuutir qofka sanka biyaha geliyaa iska soo daadiya ka istijoodee dhabax qallalan ku istijoodaana tiro isdhimaha ka dhigo can salamata bni qaysin ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalama qaal إida tawada'ta fastanfir waida stajmarta faawtir baabu lmri biاlistinhaari cinda alistiiqaadi min annowm waxaa laguu sheegayaa lagu amray luqluqashada iyo sandaasiga madaahibta way isku khilaafsan yihin in fara badanoo madaahibta ka mid waa faral bay leeyihin furuud alwuduu ayay ku dareen luqluqashada iyo sandaarsi khalaas laakiin madaahibta qaar waa sunne oo waxaanay daliishanayaa dee aayaddu laguma darin ayay leeyihin nabiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu faray in loo weysaysto kama amar allah siduu ilaahayna faray aayaddana kuma jirto halkaasay ka raaceen qolyaha kalena waxay leeyiin imisa waajibaadka aan aayadda ku jirin ayaa xadiidka ku jira dee oo niyadiiba ay ka mid tahayba markaa lama sahashan karo maadaam xanaabilada iyo adugu afarta labaa ka mida ayaa waajib ku tilmaamay saan filayo weysada marka la weysanaya in luqluqashada iyo sandaarsigu ay ka mid yihiin waajibaadka haddaba waxay sii adag yahay waajib arrinkaasi waajibba ha la yidhaha ma sunnee cinda alistiiqaadi min annowm marka hurdada laga soo kaco ee dee xalay oo dhan aada fuuflaheedeed neefneefsanaysay ee meeshiina wax ku biireen halkii bacraarkii kole wax ku biireen can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau idhi iida stayqada axadukum midkiin markuu ka soo tooso min manaamihi hurdadiisa fatawada'a uu weysaysto dhammaystira weysada ma aha ee uu weysadii wado falyastanfir alaaa maraat saddex jeer fiifa yidhaahda intuu biyaha geliyay kadib ciladiina waa la sheego waxau ihi fa inna shaydaana kii noocaa la magacaa la odhan jira shaydaan yabiitu wuxuu seexanayaa uu xalay u hoyday calaa khayshuumihi midkii bacraarkiisa war boosku u weynaa balaayada dee maxaad ula yaabaysa kan qofkiiba gelaya ee ka dhexqaylaya dadka qaarkood baa marka laga shido ay idhaahdaa intii aan ku jiru mid kale ay soo weydaartay qaar baa baxo mid kalea yimi oo meeshu waa noocey wuxuu ku leey magaalo dhan ayay u dhigantaa xaafad dhan ayay annaga nooga dhigantay waa kale nebigu ina shaydaana yajri min ibni aadama majra dam halka dhiigku qulqulayo ayuu qulqulayaa wax lala yaabana maaha dee qofka marka jidhkiisa la eego hadduu xanuunsado dee intee oo bacteria ah oo lagu arkayo qalabkan waxweyneeyaa ku jira dhiiggiisa oo aanad ish ilima qabatayo haddaad eegta aanad arkayn wax lala yaaba maaha halkaasoo dabeetana waxaa laga faa'idaysanayaa nacaskaa xumi meelaha had iyo jeer aan nadiif tahayn buu ku warwareegaa oo waa tii la iska naaraya ee ilaahay laga magangelayay marka xamaamka la gelayana ina ashayaaiina tabiitu aw taskunu alkhabiia min alamkinati wاlashkhaas shayaadiintu had iyo jeer waxay degaan bay idhahdaan culamaa ka warama cilmu ruux meesha xun iyo dadka xun meelaha xunxunna way degaan ee waxuun ka ururaya ee nadiifta ahayn sida suuliga iyo halkan la sheegay dhulkaa dadka xunna way dhex degaan dalka xun iyo dadka xun bay degayn haddaad dal xun aragti iyo dad xun shayaadiin baa orinaysa oo meeshaa isku haysata tanazalu calaa kulli afaakin afiim buu ilaahay nebiga kuma soo degaan shayaadiintuye waxa xarun u ah afaakun afiim kuwaa dembiilayaasha ah bay dhex degan yihin xaruniyi markaa xikmadaha ku jiruu ka mid yahay in shaydaankii aad ka buufiso meesha duufkiina aad ka buufiso labadiiba labadiiba israacaya sangaalla soo maad arag xoolaha ku jira xoolaha baal sangaalla laydhaa baa gala dabeetana neefku siduu u socdaan buu viin fodhanayaao dirixi weyn afarta laagun baa soo dhacaya mar waxaan xaguu ku hayay marka hala yaabina noocaasuu isaguna u dhigan yahay shaydaanku biayi lyadayn yastanfir ilaa halkaasaa lagu wadayaa labada gacmood teebuu kusoo fiif odhanaya markuu gacanta markuu isticmaalayo iska soo saarid can caliyin caliy bni abi aalib waxaa laga wariyay annahu dacaa biwaduu weysu u yeedhay fatamadmada wastanshaqa wanahara biyadihi lyusraa gacantiisa bidix buu kusoo fiif yidhi facala haadaa alaaan saddex jeer buu sameeyey uma qaala wuxuu idhi haadaa kaa a aragteen duhuuru nabiy illaahi sala allahu calayhi wasalam dahaaro qaadashadii nebigu wataa marka xadiidka waxyaabaha aynu ka faidaysanaynu ka mid yahay in ficil oo wax la isku tusaa uu ka sii faa'iido badan yahay qowlka maqalka iyo muuqaalku maskaxda saamaynteeda uu kusii kala xeel dheery oo muuqaalku yuahiru dimaaqa kaiiran in fara badan buu maskaxda saamayn ku leeyahy muuqaalku waa taa tiifiyada loo samaystay aad arkaysa sidoo kale asxaabtu siday sunnaha nebiga ilaahay u waafajiyey ay ugu dadaalayeen diin dhammaystiran inay soo naqilaan ayaad arkaysaa iyo sida uu ugu baraarujinayo uu leeyay nabiga ilaahay wakaa hadigiisa iyo raaca laqad kaana lakum fii rasuulillaahi uswatun xasana waxaynu ka faa'idaysanaynaa tarjamada waxa u dhigan oo ah wax alla wixii yaro liitay in bidixda loo isticmaalayo istinhaarkan iyo istijada iyo baabka baabu ghasli lwajh waxaynu soo dhaafnay farxalkii iyo luqluqashadii iyo sandaarsigii waxaad maraysaa markaa wejigii maydhistiisii can cabdi khayr qaala atayna caliya bna abi aalibin radia allaahu canhu waqad sallaa cali baanuu nimoo tukaday fadacaa bidaahuur wuxuu u yeedhay biyo faqulnaa waxaanu nidhi maa yasnacu bihi waqad sallaa talo muxuu ku samaynayaa waabuu tukadae maa yasnacu bihi biyaha talo muxuu ku samaynayaa baanu isnidhi waqad sallaa isagoo tukaday isagoo kan tukaday ma weysuu talo u baahan yaha cali isna wuxuu doonayaa dadkan isu yimid caamadu ku badantay inuu muuqaal ku tusiyo maa yuriidu ma doonayo ilaa liyucallimanaa inuu ina bara mooyaane annagiibaa isu jawaabana waxaanu waar meesha weyse kama damacsanoo salaaddii wuu tukadayde wuxuu doonayaa daris inuu inoo dhigo cilmi oo muuqaala maa yuriidu ilaa liyucallimanaa fa utiya waxaa loo keenay biinaa'in weel baa loo keenay fiihi maaun biyo ay ku jiraan wa dastun iyo tashtigan ballaadhan ee dharka lagu maydho ama looxa ka samaysnaadiyo qori ama maari iyo macdanihii kale marka kanna uu biyuu ka isticmaalayaa kan kalena dee biyuu inay dadka ku daataan buudiya dhulku u dhigay oo waa wixii ay ku daadanayeen fa afraqa min alinaa weelkiibuu ka soo shubtay calaa yadayibuu ku shubay gacmaha faasalahumaa faghasalahaa alaaa saddex buu maydhay yadaynkii unbaa markaa riwaayinka qaarkood laga yaaba faghasalahumaa inaad ku aragto uma tamadmada wastanshaqa alaaa min alkafi buu ka luqluqday alladii kafkaasoo yaakudu bihi lmaa gacantanuu biyaha kusoo qaadayo ayuu ka luqluqday uma qasala wajhahu alaaan saddex buu maydhay waghasala yadahu lyumna alaaan wayadahu shimaal ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا ثم قال مركع علي وحو ددكي كيري من سره قفك كفر حنيو والسرور كوا فرحبه من سره قفك كفر حنيو أن يعلم إنه وقاده وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسدي نبيك فهو هذا وكاده قلبت قيبك سوق قادنيه cadadu ghasli lwajh wejiga imise jeer baa la maydhaya mar wuu soo arooray laba saddex intaba can caliyin radia allaahu anhu radia allaahu canhu annahu cali utiya bikursi kursi baa loo keenay faqacada calayhi wuu ku fadhiistay taasina waxay tilmaamaysaa qofka had iyo jeer dadka tacliiminaya waxa ku wanaagsan in muuqaal lagu helo muuqaal in lagu helo daasada yareeda xagga sare malaa waaba aamustee rag badan baa saxmadda ka nasan lahaa haddii taayir loo yar hagaajiye aba loo hagaajiye macnaha muuqaalka waxaynu uga jeednaa kursigan xikmadda loogu dhigaya waxa weeye in dadku arkaan sidii u weysiisanayo saa daraaddeed iminka haddaan dee hoos u qarsoomo halkan cajaladun baan u egaanayaa marka qofkii in la arkaa ku xisaabtankeeday leedahay nafta soo jiidashadeeda qayb bay ka tahay iyo xataa inuu ku soo eegaano qayb bay ka tahy haddaan iminka caawo dhan fooraro qaar badan oo idinka mid a luloonaya marka adab lilqaa wa usluub lilqaa usluubka gudbinta ayuu ku jiraa in lala tafaaculi kara dadka isku xidhnaan kartaanoo idaan kala goyn taasuu uga jeedaa nebigu isagoo khudbad akhriyay calayhi salaatu wasalaam ayaa waa kii halkaa ninka hadlaya lalahaa ninkani dee waa nin iska jaahile diintiisa waxma laga barayaa buui intuu albaabkaa istaagay marka dee way sugeen dadkii wuu u khudbadaynayao wuu u tego kursi baa loo dhigay afar cagoodoo bir aleh ninkii asxaabigaasuu tilmaamayay halkiiba horta kii cashara soo siiyey ilaa cilmigiisu waa waajibkaas kuwan kale waa siyaadaada mar kale isagoo mimbarka taagan ayuu marna mimbarka hore u fuulayaa marna wuu ka soo degayaa mimbarka dushiisuu ku tukanayaa jaranjarooyinkiisa intuu fulaabuu mimbarka dhakadiisa ayuu salaadii waxay arkayaan markaa intiqaalaadkiisa iyo rukuucdiisa iyo gacmaha halkuu geynaya waxaasay arkayaan markuu sujuudaya ile mimbarkii u gaaban yahay reefas buu soo gashanayaa markaa sagxadda hoosuu imanayaa markaa dhaqdhaqaaqa salaadu haddii dee maslaxaddii salaada ay tahay yajuus halkeeday noogu iman waxaan uga jeednaa muuqaalku uga jeeda cali markan kursiga loo dhigay faqacadda calayhi wuu ku fadhiistay uma dacaa bitawrin fiihi maa markaa wuxuu u keenay weel madiibada biyo ku jiraan buuhi keena fakafaa calaa yadayhi alaaan waan lafdigan kuu marinayaa aatan in badan buu soo noqnoqday gacmuhu ku shubay uma madmada wastanshaqa bikafin waaxidin alaaa maraat wagasla wajhahu alaaan waka cadadu gasli lwajhi intaasuu soo qaatay wagasla wajhahu alaaan wagasla diraacayhi alaaan alaaan waakhada min almaai biyibuu ka soo qaatay famasaxa bira'sihi madaxiisiibuu masaxay wa ashaara shucbatu maratan shucba mar wuxuu tilmaamay min naasiyatihi xagga fooduu ka bilaabay ilaa mu'ahari ra'si ilaa xagga u dambaysa uma qaala wuxuu yidhi laa adrii garan maayo araddahumaa inuu xaggan fooda ku soo celiyey am laa iyo inaanu soo celin anagu waxaanan qaybsanahay uun intuu fooda ka bilaabay ilaa qadaadka inuu gacmaha geeyey laakiin dee riwaayinka kale aynu kusoo marnay inuu halkan kusoo celiyey wagasla rijlayhi alaaan alaaan uma qaala man sarahu an yandura ilaa duhuuri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama fahada duhuuruh wejigiina u dhammaaday fasiluu wujuuhakum waaydiyakum baynu maraynaa aayadda gaslu lyadayn waa sida laysugu fasirayo sunnada iyo sunnada saxiixa iyo aayadda waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim qur-aankaanu kugu soo dejinay si dadka aad ugu fasirta nebi allow can cabdi bni khayrin qaala shahidtu caliyan dacaa bikursiyin faqacada calayhi uma dacaa bimaa'in fii tawrin fagasala yadayhi alaaan uma madmada wastanshaqa bikafin waaxidin alaaan uma gasala wajahu alaaan wayadayhi alaaan alaaan uma hamasa yadahu fi linaa famasaxa bira'si hamasa u dhex geliya wey uma gasla rijlayhi alaaan alaaan uma qaala man sarahu an yandura ilaa wuduu'i rasuuli illaahi fahada wuduu'u rasuuli illaah ama hada wuduu'u baabu sifati lwuduu can ilxuseyn bni caliyin qaala wuxu uhi dacaanii abi aabbahay baa ii yeedhay bu oo marka xadiidka waxaa warinaya maxamed ibnu cali ibn lxusein ibn lcali ibn abi aalib silsilada marka la eego sanadka marka maxamedkaasi waa maxamed ilbaaqir ninka maaragtay loo yaqaano ee shiicadu marar fara badan intuu ahaa ay dhaafiyeen marka caliga uu ka sii warinayaana waa zaynulcaabidiin cali ibn lxusein oo xuseen baa dhalay xusein oo isaguna in caliyin aabihii cali buu ka warinaya qaala wuxuu ihi dacaanii abi caliyun waa cali bn abi aalibbaa ayaa maaragtay biwaduu faqarabtuhu lahu waan u soo dhoweeyey macnaha wayse ii kayn buu idhi dacaanii abi aabbahay baa ii yeedhay caliyun ahaa biwaduu'in biyo wayse a buu iigu yeedhuu yidhi soo qaad macnaha ii diray bay noqonaysa faqarabtuhu lahu waan u soo dhoweeyey fabada'a fagasala kafayhi halaaa maraat qabla an yudkilahumaa fii waduu'i intaanu gacmaha weelka gelin buu saddex maydhay uma madmada alaaa wastamtara alaaan waa kaa saddex jeer bay luqluqashadu ahayd soo daadintuna saddex bay ahayd sandaarsigina wuu la socdaa ogow uma qasala wajhahu alaaa maraat uma qasala yadahu lyumnaa ila lmirfaqi alaaan uma alyusraa kadalik uma masaxa bira'sihi masxatan waaxida halkiisuu inoogu iman masu uma gasla rijlahu lyamna ila alkacbayni alaaan uma alyusraa kadalik uma qaama qaa'iman uma qaama wuu istaagay markuu weysadii sidaa u dhammeeyey qaa'iman isagoo taaganoo faqaala wuxuu ihi naawilnii waar barfujaanka idhi oo biyo ku hadheen waanu weysadiina u dhameeyey fanaawaltuhu linaa weysadii baan u dhiibay alladii fiihi fadlu waduu'i oo ku jiray baaqigu ku weysiistay weysadii weelkii uu ku jiray baaqigu fa shariba wuxuu ka cabay min fadli waduu'ihi qaa'iman biyaha intii soo hadhanayd ayuu laacay isagoo taagan ila wixii oo dhan buu soo wada muuqaal buu samaynayaa macalkoobiya facajibtu waan la yaabay intan uu keeniyey ee uu ka laacay falamaa ra'aanii markuu igu arkay baa qaala wuxu uhi laa tacjab ha yaabin xuseen buu ka odhanaya inankiisii xuseen fa innii ra'aytu abaaka aabbaha baan arkay oo looga jeeda awowga annabiya sala allahu calayhi wasalam ile xuseen nabigu awowbuu ahaay awowgaa baan arkay yasnacu isagoo samaynaya mila maa ra'aytanii sidanaad igu aragtay oo kale sanactu anigoo sameeyey aabbo waxba hayla yaabin biyahanaan cabbay ee baaqiga weysadaa sarajoogganaan ku cabbay aabbahaayoo nebi maxameda oo looga jeeda awowga ayaan arkay isagoo intan sameeyey yaquulu wuxuu u jeedaa liwuduu'ihi haadaa weysadiisan waxba hala yaabin wa shurbi fadli wuduu'ihi iyo baaqigan weysada uu cabbay iyo qaa'iman isagoo weliba taagan habkan aanu weysaystay hala yaabin baaqigaan cabbayna hala yaabin sarajooggaan ku cabbayna hala yaabin wuxuuba waa arrin nebi nebigu ka wada yimeen la qabso sidaasaanay ahaydoo sifadii wataa cali muuqaalka uu ku keenay radia allahu canhu waardaahu farwaaweyn buu dadka ugu qoray waxba inaan laga kibraynin biyihii aad ku weysiisatay kol haddaan wasaq ku daadaytay jirinan la cabbi karo ayaad ka arkaysaa iyo tawaaducii nebiga calayhi salaatu wasalaam sarajooguu ku cabbay way dhacday samsamkuu ku cabbay iyo maalintii nebigu uu xajka ku jirayba xaaladiisu waxay u badnayd inuu fadhiga ku cuni jira uu ku cabbi jiray sarajooga oo uu ku cabbay waxa ay u muuqataa un ama ay ku muujinaysaa inay jaa'is tahay sarajooga in lagu cabbi karo laakiin dee sida faraha badan isticmaalkiisu waxaa fadhiga rasuulka sala allahu calayhi wasalam wallahu aclam